ale horta magacaygu waa farxaan cabdisalaam siyaad kamid odayaasha deegaanka dugdugub iyo gaalkacyo gobolka mudug wuxuu yow shacab anaa la soo xiriiray waxaan la soo xiriiray arrimaha ka oogan gobolka mudug oo admuudid inay yihiin kuwo ku taxan silsilad dheer waxaan rabaa inaan dadka reer mudug dhammaantood anuu labada geesba u kala qaadin inaan marka horeeto ka idhaahdo fikir ma garad gobolka mudug shacabka ku dhaqan inay horta saacad walba u ahaadaan dagaal hiigan inay u ahaadaan dhinac walba ha joogeena waa waxaan faa'iido lahayn weeye aakhara iyo adduunba mas-uuliyiinta haddeer nabada maamul iyo waxgaradka iyo duquudana maantay xaaladda gaalkacyo ka taagan haddaysan si wada jir ah wax uga qaban oo aysan qodobka dhibaatada saacad walba dhaliya haddaysan si run ah u faragelin wax ka dhammaanayaa gobolkan ma jiraan ma garad
haye shalay waddaa laysku qabsaday waxaa ku dhintay rag maantay waxaa laysku haystaa garsoor laanta labaad ninka caqligiisu siiyey garsoor laanta afraad dhulka ninkii lahaa dhisanahayo inuu yidhaahdo jooji ma dhisan kadhibi waddadii ummadda soomaaliyeed oo dhan danta u ahayd ninka yidhi ayadoo laanta afraad oo garsoor maraysa jooji ma dhisan kadhibi horta in wax naga dhexeeyaan waxaa ka fiican in nin kastaa waxa uu leeyahay uu suntado ma garad haye daawana lama helo haddii nin kastaaba uusan wixiisu aysan u suntanayn wax adduunka shirga ah oo lagu heshiiyaa ma jiraan ma garad waa tahay marka nabadoon ka ahaan maamulka galmudug maxjarkuu sheeganayaa halkaas in uu yahay dhul ay maamusho galmudug puntlandna maxjarka ma joojinaya yidhaahdeen oo waan wadaynaa oo garsoor bu ka tirsantaha marka adigu ma aaminsan tahay in maxjarka xaafadda garsoor uu ka tirsan yahay adeer may maqlaysaa haa nin baa waxaa laga sheegay run ha la sheego haddaan la sheegin wax ka xun baa la sheegayaayo waa been reer galmudug layaa ma lahan oo waa niman doonaya burtile inta ka xigta koonfurta niman doonahaya weeye ma garad waa garta dadka reer puntlandna oo gobolka mudug ku dhaqanna hadduu shacab yahay iyo hadduu dawlad yahaba inuu marti meesha ku degan yahay baa ka dhaadhacsan ma garad waana midda saacad walba dhibaatada iyo silsiladda taagankaa dhalinaysa ma garad
waa garta waana mid admoodiid reer galmudug keliya inaysan ku ahayna ilaa heer dawladda soomaaliya shanaag ah oo isku xiran weeye ma garad haye
dadka reer puntland baa marka maanta arrin ugu taallaayo maadaama maanta dhiigna daadsan yahay difaacana la isugu jiro ha noqoto beesha caalamka ha noqoto soomaaliya maamul goboleedyada ka jira madaxdooda ha noqoto dawladda dhexe waxa maantay yaalla cid kasta cadka ay leedahay oo suntan inay buugga dastuurkana ku dhigato kuna ekaato ciddii xadgudub samaysana shuruuc degsan laga qaato maahane maantay wax kale oo aanu kaga nabad qaadanayno maxjarka ku yaala laanta afraad oo garsoor qabsigiisa horta ma jiraan ma garad waa tahay nabadoon laakiin soo lisma dhigi karo hadduu sii socdo dhismaha maxjarkaas dhiig badan baa daadanaya oo galmudug weeraro kale ay soo qaadi karaan maadaama xaafaddaas qaybo ka mida la sheegay in shacabkii ay ka qaxeen
adeer soo qaadka galmudug ay weerarka soo qaadayso iyadoo laga hurdo oo dadkan waa dad sii jeed badane ay ka sii jeedaan bay weerarada soo qaadi jireen kuna guuldarraysan jireen haatan oo la soo jeedo oo indhahow shan yihiin weerar ay soo qaadaan banukaadiyo haddii kuwa ay sheerka leeyihiin oo shabakada oo xarar dheero fadhigoodu yahay iyo kuwa laga soo daabulahayo duleedka cadaado iyo qurceel inta u dhexle iyo xataa kuwa laga keena xamar hadday soo kaxaystaan dhiigga daadanahayaana waa mid boqolkiiba shan aan dhammayn oo boqolkiiba shan markuusan dhammayn saddex ayaga ay tahay taaka ka midana waxa aysan lahayn maanta ma ay qaadanayaan dadkan wax badan wuu sii jeeday waa soo jeestay dadkan wax badan buu samrahayey waa samirkii waa ka soo dhammaaday dadkan wax badan bay dulqaadanahayeen dulqaadkii waa dhammaaday annaga nimankan walaalaha nahay ee deriska ah haddii maraykan duqeeyo waa shabeel baa waxaa la yidhi ilmihiisii waxaa ku tuntay geel waalayaa shabeel ilmahaagii geel baa ku tuntay wargeel ilmahaagii kuma tuntay jiibaa ku tumatay waa tahay macnaha dulqaadka faraha badan baa wuxuu dhaliyaa ku tumasho wax la yidhaahdo laakiinse waxaan u sheegayaa walaalahay maanta dadkan dulqaadkii inuu ka soo dhammaaday haddaysan ogolayn inaanu wax qaybsano nin kasta adka uu leeyahay uu qaato wax beedara laysu samayn mayo dhexdaaba wax lagu qaybsanayaa nin kasta waxa uu leeyahay hadduusan ku qanacsanayn aad iyo aad nabadna yaysan qaadan meeshaa banaankaabaan ku kala haraynaa ciddii ka maqanna ha soo kaxaysteen
waa tahay waa tahay e, ugu dambeyn nabadoon maxaad fariinaa u diraysaa bulshada ku dhegaysanaysa ee kaala socda radio show waxaan u dirayaa bulshada soomaaliyeed ay dhegaysanayso meel walba joogta war nabad war nabad war nabad baa naas la nuugeli war nabad war waa taqaanaanoo reer puntland soomaali ka nabad jecel inuusan soomaaliya gudaheeda joogin waad og tihiin waxaa nalagula dagaalsan yahay oo dhulkayaga loo guubaya oo dhibaatada naloogu samaynayaana waa nabadda iyo haddii ilaah idinkiisa leeyahay dulqaadka waxaad ogeydeen oo maantay aad saxaafad haddaad tihiin iyo ruux kastoo soomaaliya u ogaa markii yaban laga soo qaxay uu dekeda berberaad hooyooyinka u dhashay muqdisho ay soo istaageen oo silaan yidhi ciidan lagu dejin mahayo hadalkii cabdiweli ka jawaabay waad degeysanayseen oo ku tilmaamay nasiib darrada albaabada puntlandna inay u furan yihiin qof kasta oo soomaali ah guriga puntlandna gurigii soomaaliyeeduu yahay waxaad ogtihiin dawladda xasan sheekh maxamuud oo marna dhaqaalaha iyo hubka iyo ciidanka nagu bixinaysa burburkaygana ku bixinaysa inaan anaga halkaa geynay toban kun oo wiila ku weynay waxaad og tihiin inaanu galmudug nimanka la yidhaahdo lala deriskaa ayada oo maamul aan annaga ahayn iyo maamulka bahalka la yidhaahdo somalilan inaanu anagu aqoonsan oon ihi maamul walaalahaya nala siman ha noqdeen walaalahaya nala siman waxa nala qaybsadeen ha naga garab dhisnaadeen amnigaan iska kaashano isumbuulka soomaaliya aan iska kaashano magacaan iska waxay noogu bedeleen oo noogu bedeleen dhul badan baad haysataana bar baan ku harsanaynaabe noogu bedeleen dad badan baad leedihiina bar baan goosanaynaabay noogu bedeleen dhaqaalo badan baad leedihiina canshuurta bar dadkiina aan ka qaadanay noogu bedeleen war hurdadii badnayd hadda waa ka toosnay waxaan raadiyaha ka dhegaysanayay idaacooyin loo kaloo hadeer aanad rabin anigu inaan wax ka sheego laakiinse dad dhalinyaro ay aragtidoodu gaaban tahay aan isleeyahay way ka ka waxay ka yihiin wariyayaal in laga soo daynahayay ciidamo jubbaland oo diyaarada ku daabuleen puntland maamulka galmudugna laga horgeeyey baanu hayn wax seebarayay u sameyn qoorta ha ka gooyeen maxaabiista jubbaland annaga ay naga hayaan hal saac oo dambeeyay noolaan hadday dhegaysanahayaan nimanka hayaa kuwa reer puntland aad dagaalka ku qabateena hal saac oo dambeeyay noolaani sababtoo ah waxaad jiraan xog ogaal u ahay habayn hore mid sargaal isku sheegaya wuxuu lahaa maxjarka meesha laga dhisaayay baan taagnahay saraakiishoodii oo dhanna waan hal midiyu ka noolaanin saraakiisha ay naga hayaan ay dagaalka ku qabteen maxjarka hadday haystaanna weligoodii waagoodiyay sii daynina ha haysteen laakiinse waxaan maanta u sheegayaa in walba in ritigiisu qaadahayo hadday taa diidaanna inaanu ku kala baxayno qoriga caarabdiisa intaasaan u sheegaya walaalaha idriiska ah ummadda soomaaliyeed laakiinse waxaan leeyahay war nabad waa shay aada u macaan waa ummaddu shayga barbaariyaa waa nabadda ninkii diidana soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhawaynayaa soo dhawow intaasaan waxaan rabaa horta inaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo ummadda reer puntland gaar ahaan kuwa gobolka mudug
waa tahay mahadsanid haatanaa la joogay haanjiiqle koogow baa nin laga sheegay haatanaa la joogaaye haanjiiqle koogow reer mudugow maalin walba inaynu xabad ku jirnaa waa faa'iido darro reer gaalkacyoodow maalin walba inaynu haddaynu nahay reer gaalkacyood haddaynu nahay reer puntland waqooyiga gaalkacyo maalin walba xabad inaan ku jirnaa waa nasiib darro maanta waxaan leenahay inaan qaadano oo heshiis madaxdeenna iyo madaxdooda waxgaradkeenna iyo waxgaradkooda dhallinyaradeenna iyo dhallinyaradooda maanta heshiis calaamad ah oo siligii israa'iil iyo lakala dhex dhigay bahashii la yidhahdo siligii bahriin iyo lakala dhex dhigay bahashii oo kale wax aan ahayn oo berridii ku daato maanta inaynu qaadanno ballanteenna ma ahan waa inaynu maantay calaamad qofkeennii dhaafa xukun uu la kulmo qofkoodii soo dhaafaana xukun uu la kulmo maanta waxaan ahayn annaguna uma fadhino wadatir iyo kalatir midna waa inaynaanu qaadan ayagana intaasaan ku baaqaya adinku waa mahadsantihiin saacad walba raadihiinaan waa dhegaystaa ummadda wacyigelinta iyo nabadda iyo isku duubnida iyo soomaali raadinta iyo sida aada uga shaqaysaan boqolkiiba boqol waa idin hambalyaynayaa waxaan intaa idin raacinayaa idaacooyinka qaarkood oo kale inaynaa noqon dadka fidna oogayaasha ah inaynaa xataa waraysi ka qaadin